إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlusuul ilaa qawaacid اlusuul ijmaaca ayaan ku dhex jirnay ijmaaca ma loo shardiya inqiraad اlcasri masaladaas ayaan ku dhex jirnay ku dhex jirnay sharaxa shiiqu hadalka uu yidhi wuxuu nooga bilaabay wahada huwa alqowl raajix wahaadaa kan oo ah inaan la shardin cadamu ishtiraad cadamu ishtiraadi linqiraad inqiraadka inaan la shardin weeye haadaadu wahaadaakan huwa alqowlu waa qowlka alraajixu raajaxow miisaanka badan liquwati daliili daliilkiisa xooggiisa ayuu la miisaan batay wa amaa maakii fabata ka sugnaaday min anna cumara marka wuxuu ka jawaabaa culimmadu yidhaahdeen inqiraadulcasri waa shardi waxyaalihii ay xujaysteen taas ayuu ka jawaabaa wa amaa maakii fabata sugnaaday min anna cumara cumar radiallaahu canhu jalada inuu jeedlay shaaribaalkhamri khamrada kii cabay amaaniina siddeetan ayadoo abubakar oo ka horreeyey uu jeedlay afartan uu isagu siddeetan jeedlay falaa nusallimu ma nabadgelinayno sallimi mayno anna daalika arrinkaas cumar rujuucun laabasho inuu ahaa canilijmaaci laga laabtay markii hore inuu la ijmaacay saxaabadoo dhan oo abubakar ay saxaabadoo dhammu kula ijmaaceen xukunkaas oo kadib uu cumar ka laabtay taasaanaan sallimayn keliya waxa sugana waxay tahay in abubakar jeedlay oo afartan ku dhuftay laakiin inay ijmaac aheed ma sugna oo xataa abubakar inuu unta dadka la tashaday oo culummadii o dham isku timid sidaas lagu itifaaqay taasaanba sugnayn taasaan sugnayn mar haddaan taasu sugnayn masaladan looma xujaysan karo cumar khilaafka uu abubakar khilaafay sababtoo ijmac ka horreeyaan jirin ijmaac ka horreeyey ayaan jirin oo uu khilaafay cumar falaa nusallimu ma sallimayno anna daalika xukunkaas cumar rujuucun laabasho inuu yahay canilijmaaci laga laabtay limaa shay dartiisa annaan u sallimayn weradda soo arooray anna cumaana cumaan ibnu cafaan radia allaahu canhu markuu amiiruulmu'miniin ahaa lammaa amara markuu amray caliyan cali bijaldi lweliid ibnu cuqba weliid ibnu cuqba ayuu amray cali inuu jeedlo caliyow jeedal uu yidhi inta qamro cabay fi lkamri fa bisababi alkhamri khamre sababteedna uu u amray amara caliyun cali waa amray lamaa amara caliyan markuu amray bijaldi lweliid ibni cuqba weliid ibni cuqba la jeedlidiisa fi lkamri fa bisababi alkhamrina loo jeedlo dheh loo jeedlo amara caliyun cali wuxuu amray cabdullaahi bni jacfar calina wuxuu yidhi cabdullahi bni jacfar wuxuu yidhi ku dhufo anaa tirinaa adugu jeedalka igu dhufo anna waa tirina ilaa haddii kale qofka garaacaya inuu qaldaan dhacdo anaa tirsanahay adugu iigu dhufo uu yidhi amara caliyun calina wuxuu amray cabdallaahi bni jacfar fajalladahu waa jeedlay cabdullaahi bnu jacfar walxaalu jeedlay caliyun calina yacuddu calayhi u tirinaa xataa balaqa ilaa uu cabdullaahi gaaray arbaciina faqaala cali wuxuu yidhi amsik ka joogso ka joogso uu yidhi uma qaala kadib caliya wuxuu yidhi jalada nabiyu nabigaa jeedlay sala allahu calayh wasalam arbaciina afartan wa abuubakrina waa jeedlay arbaciina afartan wa cumaru cumarna waa jeedlay amaaniina siddeetan wa kullun dhammaanna sunnatun waa sunno oo tan horena waa sunnatu nebiyi tan damboo cumarna waa sunnatlkhaliifi raashid wey sunnatulkhaliifi raashid weeye midda dambena wa haadaa afartanka aa axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay anuu afartankaan sii jecelhayo in afartanka laga dhigo sababta keenaydana waxay tahay ma ahan mas'aladu haddii nabigu xugun xadeeyo in abubakar iyo cumar khilaafi karaan ma aha taas ma bannaana taas waatii cabdullahi bin cabbaas kar yidhi uraahum sayahlikuun waxaan u malaynaa dadkan inay halaagsamayaan aquulu qaala rasuululahi sala allahu calay wasalam waxaan leehay rasuulka allaa yidhi wayaquuluuna nahaa abubakrin wa cumar markaasay kadib leeyihiin abubakar cumar a diiday ma abubakar cumara qowl kule nabigu qowl ku leeyahay laakiin marka mas'alada haddii nabiga qowl xadaysan uu ka leeyahay oo uu xad u sameeya laa abubakar walaa cumar walaa qofkan midnaba khilaafi karo ee waxay tahay markuu ku leeyahay nabigaa sidaan yeelay abubakar sidaanu yeelay cumar sidaanu yeelay nabiga tiisaa waxaa laga fahmay inaysan taxdiid ahayn qaabka looga fahmana waxaa ka mid ah marar badanuu nabigu wuxuu dhihi jiray nin qamra cabay uu dhihi jiray garaac isagoo dhiinintaasa jeeda ku dhufta markaasaa mid maradiisu ku dhufana mid kab unta la bixu ladhaca midba waxbuu ku dhufana marka kab iyo maro iyo wax badana basha baankoogadu leey ka daayo marka taasuna wax tirsanaysa ahayna muuqata wax tirsan marka taasay culummadu waxay ka fahmeen oo saxaabada ugu horaydo jeedalka shaaribulkhamri shaaribulkhamri jeedalka la jeedlaa xad muxadada ma laha oo aan la dhaafi karin taas weeyaan marka taas maadaama uusan xad muxadada lahayn saasaa keentay in cumar ku ijtihaado siddeetan gaarsiiyo saasaa keentay markaasuu yidhi wa kullu sunnatun wahadaa axabbu ilaya marka dhammaan waxay kutusay masaladu ijmaac maaha masale abubakar iyo ka ijmaaceenna ma ahan ee waxay tahay nabiga marar wuxuu dhihi jiray garaaca mar afartan uu ku dhuftay xadiis saxiix muslimka oo laba laamoodo timira uu afartan wax ku dhow uu ku dhuftay u leeyahay xadiiska anas marka abubakarna afartankaasuu ku dhuftay cumar siddeetanuu ku dhuftay kullu waa sunna waqad habata waxaa sugnaaday anna cumara radia allaahu canhu istashaara inuu la tashaday asaxaabata saxaabada radia allaahu canhu siddeetanka markuu ku dhufa rabay cumar asagu iskama go'aansana weliba saxaabada inuu la tashadaa sugan fii siyaadati siyaadaduu kala tashaday cala alarbaciina afartanka laga siyaadiyo fadalla wuxuu tusay daalika ay ilmushaawara la tashigaasa wuxuu tusay calaa ana almas'alata mas'alada lam yahbut fiiha ijmaacun inuusan ku sugnayn masale ijmaac ku sugan yahay cumarna kama tashadeen saxaabaduna waa cadday lahayn waxay leeyihin masaladan ijmaaca ka guntanmay abubakar wakhtigiisia laga ijmaacay dhihi lahay marka cumarna kama shuureeyeen saxaabaduna kulama taliyeen siddeetan waa lagula taliyey cumar siddeetanka saxaabadu la tashadeen aa waxay yidhaahdeen aqalulxaddi amaaniin xad lama dhaafaana siddeetana ugu yah oo qur-aanku sheegay oo qofka qof muslima yidha zaanigaad tahay ee aan keenin afartan markhaati waaladiina yarmuuna almuxsanaat waladii afar markhaati aan keenin qofka qof muslima yidha zaanigaad tahay oo afar markhaatina aan keenin ilaahaa yidhi siddeetan karbaas ku dhufta waaladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquuna saddexdaas alle ku xugmi waa xadka ugu yar qur-aanku sheegay oo qof dembiilaha loo xadeeyey oo layidhi intaas lagu dhufto marka waxay saxaabadu yidhaahdeen afartana ugu yar xadka muxadadka oo lama dhaafaanka oo ilaahay xadeeyey qofkaanuna markuu qamre caba dadka waa cayahayda qofku qamre markuu caqligu lumo laasim qof waa qadfa ku dhufo marka siddeetankii garka ugeli taladaasaa la siiyey taladaasaa la siiyey marka taas waxay kutuusaya ijmac inuusan ka jirin masalada wainamaa wax kale ma ahan alamru amar fiihaa wainamaa wax kale ma ahan alamru amar fiihaa qamrada lays amro mawkuulun waa mid loo tala saartay ila ijtihaadiilimaami imaamka ijtihaadkiisa marka mas'aladan qamrada amarkeedu waxa weeyaan amar oo maxduuda oo lama dhaafaana maahan inta lagu dhufanaa imaamka loo tala saartoo loo daayo fatakuunu waxay noqoneen haadii siyaadatu siyaadadan dacad miday u yeeratay ilayhaa siyaadada almaslaxatu danti wakhtigaas cumar waxa weye inta gaalo dhabarka laga jabshay oo muslim cisoobay oo dhaqaalihii farihii ka bateen aa waxa weyn barwaaqadaas tirada badan barwaaqada dadka dad badana ku xadgudba aa waxay keentay dadka qaba inay qamradii cadaan ta barwaaqadii tiradii ka badatay cadowgiinta waxaw wix labadii dowlad adduunka ugu waaweyneed ee reer ruum iyo reer faris ah waxay hanti lahaayeen muslimka kusoo wareeg ta dhabarka laga jabshay marka barwaaqadii tirada badneeda waxay keentay dadkii gabal inay waxa weyn ku tarax tagaan oo ku fogaadaan oo ay marka qamre cadaan marka markaasoo kale waxaa loo baahday xad lagu joojiyo arrintaas xad lagu joojiyo arrintaas inaysan soo laalaaban markaasuu waahadiin siyaadatu siyaadadan bacad ilayha waxaa u yeehatay almaslaxatu danta kamaa yufiidu siduu faa'iidayna xadiidu anas radia allahu canhu cinda muslimin wallaahu aclam wa amaratu khilaafi khilaafka amaradiisa mas'alada marka laysku khilaafo marna waxa la dhaha khilaafku waa lafdi marna waxaa la yidhahdaa waa macnawi khilaafku markuu macnawi leeyahay khilaafka masaa'ila ku kala dhisma haddii qowlkan la yidhaha mas'alaa ku dhismi haddii qowlkan la yidhaha mas'ale kala ku dhismi haddii laakiin khilaafku iska lafdi yahay amaro ma leh marka khilaafkan oo ah shardu inqiraad alcasri waa khilaaf oo macnawiya wey amarau leeya amaradiisaa naloo sheegi wa amaratu lkhilaafi khilaafka amaradiisa in qulnaa haddaan idhaahno inqiraadu shardin alinqiraadu shardun in qulnaa haddaan idhaahno alinqiraadu mujtahidiintii inay dhintaan waa shardi haddaan idhaahno alinqiraadu go'idda oo casrigaasu go'aa shardun waa shardi haddaan idhaahno jaaza waxaa u bannaan lilmujmiciina culammadii ijmaacday oo libacdihim ama gobol ka mid ah alrujuucu noqosho cani ilxukmi xukunkii laga noqdo kaasaa u bannaan xukunkii in laga noqdo ah u bannaan xukunkaasaa ku dhismaa maadaama la yidhi ilaa ay dhintaan ijmaacooda xujo noqon maa ijmaacii ma guntamo marka mid ka mid a hadday masaladu si kale hadday ugu muuqato waa uu ka laaban kara aragtidiisii dhammaanna hadday si kale u arkaan waa ka laaban kara taas koo waa masale ku dhismay jaasa waxaa u bannaan lilmujmiciina culummadii ijmaacday ow libacdin gobol ka mida alrujuucu noqosho can ilxukmi xukunkii laga noqdo alladii xukunkii ajmacuu ay ku ijmaaceen caleyhi xukunka korkiisa wajaasa waxaa u bannaan liman qofkii balaaqa gaaray rudbatalijtihaadi ijtihaadka darajadiisa filcasri isla wakhtigaas dhexdiisa gaaray qof aan wakhtiga la ijmaacayey asagu aan gaarin darajatulijtihaad hadduu markaas kadib gaaro darajatulijtihaad oo uu isla wakhtigaas gaaro waxaasna u bannaan an yukhaalifa inuu culimmadii ka horreeday khilaafo maxaa yl ijmaacoodu weli xujo ma noqon ijmaacoodii weli xujo ma noqon maadaama uusan weli xujo noqon waa khilaafi karaa qofka darajatulijtihaad kadib soo gaara maxaa yl lianna alijmaaca ijmaacii lam yancaqid ma guntamin marka labadaas mas'alaha ku dhismeye haddii la yidhaahdo inqiraadu alcasri shardun wa idaa qulnaa haddaan idhaahno laysa huwa inqiraadulcasrigii bishardin shardi ma ahan falaysa uma sugnaan liman qof balaqa gaaray rudbataalijtihaadi ijtihaadka darajadiisa an yukhaalifa inuu khilaafo li'annahu qofkaas masbuuqun waxaa lagala hormaray bilijmaaci ayaga mid ka mida inuu ka laabtana uma bannaana labadii masale soo celi mujmiciintii mid ka mid a inuu ka laabta ma bannaan ilaa ijmaaca guntamay waa xaq xaqna lama khilaafi karo qofkii ayaga gadaalkood darajatul ijtihaad gaara ayagoo noolna ayaga inuu khilaafa uma bannaana ilaa ijmaaca guntamay marka labadaas masala ku dhismi matniga wa ida ikhtalafa asaxaabatu saxaabadu hadday iskhilaafaan radia allaahu canhum calaa qowlayni laba qowl korkiisa hadday isku khilaafaan lam yajuus ma bannaana ihdaafu qowlin qowl la soo dirisiintiis qowlkoo faanisin saddexeeya cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda wa qaala bacdu alxanafiya xanafiye gobolkooda waxay yidhaahdeen iyo waaahiriyatu daahiriyada gobolkood yajuusu waa bannaan yahay ihdaafu qowlin aalifin qowl saddexaad in la soo dirisiiyaa waa bannaan yahay ay yidhaahdeen qowl saddexaad in la soo dirisiiyaa waa bannaan yahay ay yidhaahdeen mas'aladan waxay tahay saxaabada saxaabada qaaskuma aha waa qarni kasta waa isku mid saxaabada khaas kuma ahan qarni kasta waa isku mid tusaale wakhtigii saxaabada wakhtigii saxaabada haddii saxaabadu mas'ale isku khilaafaan laba qowl bisna ay ka yidhaahdaan laba qowl haadaa xalaalun laa haadaa xaraamun labadaas qowlay maalan ka yidhaahdeen saxaabadii wakhtigoodii waa dhammaaday taabiciyaalkii wakhtigoodii oo kale labadii qowl waa kala dooro karaan taas war ma leh laakiin qowl saddexaad ma keeni karaan ma dhihi karaan mas'aladan sida sawaabkaahu maba ahan labadan qowl midna ee sawaabkii waa sidaas kale ma dhihi karaan masaladaasaa laisku khilaafsan yahay jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin ma bannaana in qowl saddexaad la keeno oo taabiciyaalku ay yidhaahdaan mas'aladan labadan qowl midna xaqii ma ahan ee xaqeedu wuxuu yahay qowl kaloo saasa ma bannaano sababtoo ah waxaa ka imaanayda aaway xaqi wakhtigii saxaabada masaladaas xaqeedii inuu lumaya imaanaya oo la yidhahdo wakhtigii saxaabadu joogeen mas'aladaas xaqeedii oo dhan waa lunsana hal qof oo masaladaas xaqeedii sheega ma jiro nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq daa'ifa oo xaqa ku sugan weligeed suulime weligeed waa in la helo daa'ifo muxiqa ah haddii layidhaha marka labada qowl qowl saddexaadaa la keeni kara oo la dhihi kara waa xaq waxaa ka laasimayda in la yidhaahdo labada qowlba qaladay ahaayeen idan waktigaas labada qowl ay jirtoon qowlka saddexaad jirin daa'ifo muxiqa ah oo xaqa u taaganoo qowlkaas xaqiisa sheegta lama helin waa waxaa kaloo ka imaanaya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam laa tajtamicu ummatii calaa dalaal ummaddaydu dalaal iskuma waafaqdo labada qowl maadaama ay dalaal ahaayeen in dalaal isku waafaqa imaanaya masaladaas masaladaas sidaas darteeda saxdii waxay tahay haddii saxaabadu masalada laba qowl ka tidhaahdo imaamka ka dambeeyee taabiciga markuu yimaada labada qowluu kala doorana labada qowluu kala dooraa hawe maan hawadaynu kula dooraa waxa weeye fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul kitaabkii sunnadu u bandhiga labada qowl qowlkuu isiraa qowlkaana u dhow kitaabkii sunnadu qaadana qowl saddexaad ma keeni karo xaquna labada qowl kama baxsana labada qowlaa mid xaqii sidaas weeyaan sida sawaabka ma ahan saxaabada kaliya ilaa qiyaam sac waa saas taabiciyaalku hadday mas'alo laba qowl iskugu khilaafaan qowl saddexaad lama keeni karo hadday waxa weeyaan atbaacu taabiciin masalada laba qowl ka leeyihiin kuwa ka dambeeya qowl saddexaad ma keeni karaan haddii masalada saddex qowl laga leeyahay qowl afraad lama keeni karo haddii masaladan shan qowl laga yidhi qowl lixaad lama keeni karo dee culummada muslimiinta oo mujtahidiinta jooga mas'ale adduunka ka dhacda hadday shan qowl ka yidhaahdaan qowl lixaad hadhow kuma soo dari karo macnaha inta mujtahidiintu yidhaahdaan unbaa xaqii ku dhex jira ilaa ummaddu qalad kuma waafaqdeen iskuma waafaqdeen xaquna ma lumo mar aan xaqiiba wax sheegaya la arag ma jiro ummadoo dhan waa baadiyooda caamiskalaaqayda ummadoo dhan maba baadiyoodaba waa been ummadda yahuuda ama kirtaan waxaa wada baadiyooda ummadahaas ummatu maxamed ilaahay wuxuu ku ilaaliyey laa tasaalu daa'ifatu min ummati daahirin canha weligeed laga weymaayo daa'ifo muxiqa oo xaqi u taagan oo siduu ahaa u sheegayda xaqi laga weyma daa'ifada hataa taagan mar walba ilahay raxmadiisa ka mid ee xaqi ma wada dayac maayo waa waxa ilaahay diintan ku ilaaliyey masaladaas wey marka qowlka sawaabka waa qowlkaas qowl kalaa jiro oo xanafiyada gobolkooda iyo daahiradu ay yidhaahdaan maya waa dhici kartaa qowl saddexaad in la keeno sababto waxay leeyihiin hadday saxaabadu masalada laba qowl ka yidhahdaan ayagu horta ma ijmaaceen waa iskhilaafeen mar hadday iskhilaafeen qowl saddexaad waa la keeni karaa ijmaac la khilaafay la ma jireen ijmaac la khilaaf ma jire lakin waxaa laleeyahy ijmaac waxaa jira labadoodu waxay isla ogolaayeen labadan qowl inuu xaqi ku dhex jiro labada qowl midkaa xaqii ayagu ha isku khilaafeen laakiin mid saddexaad inaan xaqi ahayn way isku waafaqsanaayeen saasaa laleeyahy aduguna ijmaacaydaasad khilaafta waid ikhtalafa saxaabatu saxaabadu hadday iskhilaafaan radia allaahu canhum calaa qowlayni laba qowl korkiisa isku khilaafaan lam yajus ma bannaana ixdaafu qowlin qowl in la soo dirisiiyo qowlkoo faarisin saddexeeya cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda wa qaala bacdu alxanafiya xanafiye gobolkooda yidhahdeen iyo wadaahiriya yajuusu waa bannaan yahay ixdaafu qowlin aalif sharax waida ikhtalafa saxaabatu hadday isku khilaafaan calaa qowlayni laba qowl lam yajus ma bannaana ixdaafu qowlin qowl la soo dirisiintiis qowlkoo haalisan saddexeeya cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda madhabuljumhuur jumhuurta madhabkooda anna saxaabata saxaabada radia allaahu canhum ida ikhtalafuu hadday isku khilaafaan fii mas'alatin mas'alo calaa qowlayni laba qowla iskugu khilaafaan lam yajus uma bannaana liman qof bacdahum gadaalkooda ku sugnaaday ixdaafu qowlin qowl la soo dirisiintiis qowlkoo haalisin saddexeeya lianna ikhtilaafahum maxaa yeelay iskhilaafkooda calaa qowlayni laba qowl korkii laba qowl korkood ay isku khilaafeen xasrun waa koobid lilxaqi xaqi la koobo fiihimaa labada qowl lagu koobo waxay labadoodu isla ogolihin xaqi labadan qowlu ku dhex jira qowl saddexaad xaqi maaha waa isla ogolyihin dhinacaas waa isla ogolyihin dhinacaas waa isla ogolyihin waay fayakuunu wuxuu noqonaa daalika alqowlu aalif qowlka saddexaad oo la soo dirisiiyo haddii la soo dirisiiyo khaarijan mid ka baxsan can sabiililmu'miniina mu'miniinta jidkoodii sow lama dhihin yaan la khilaafin sabiilulmu'miniin waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayattabic hayra sabiililmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama sabiilulmu'miniin yaan la khilaafin soo ma ahan saxaabada mu'miniin ayagaaba ilaahay ku magacaaba iyaga ugu horray mu'miniinta wa awalu muminiina wa acdamuhum wa akaruhum cilman wa nusxan ayaga ah marka labadan qowl hadday yidhaahdeen sabiilulmu'miniin labadaas mid ka mid aho xaqi waa inuu noqdaa jid kaleeto haddaad keento mu'miniintii kaa horeeyey jidkoodii maadan marinin jid kalaad marta ilaa mu'miniin kaa horeeye maba marin jidkaas saddexaade mu'miniintii jidkoodii labadaan un weeye bes labadaas un weeye marka waa sabiilulmu'miniinkii oo laga baxay weeye wa canilxaqi xaqiyuu ka baxsan yahay fa yakuunu wuxuu noqonaa daalika alqowlu qowlkaas qowlka afaarisu saddexeeyadhe khaarijan mid ka baxsan can sabiililmu'miniina iyo wa canilxaqi xaqiina mid ka baxsan xaqi almaxsuuri lagu koobay fiihi sabiilulmu'miniinka fayakuunu wuxuu ahaanaa alqowlu haalif baatilan baatil falaa yajuusu ma bannaana ixdaasu la soo dirisiintiisu ma bannaana in la soo dirisiiya qowluu yidhi wa qaala bacdu alxanafiya xanafiye gobolkoodu waxay yidhahdeen iyo wafaahiriya yajuusu waa bannaan yahay ay yidhahdeen ey ixdaasu qowli haalif ey lianna almukhtalifiin ay yidhaahdeen kuwa iskhilaafay calaa qowlayni laba qowl korkoodu isku khilaafay lam yusarrixuu ma aysan caddayn bitaxriimi alqowli qowl xaaraamayntiis qowlku ahaalisii saddexeed waxay yidhahdeen mid walbaa wuxuu yidhi masalada qowlkaasaa xaq ah ee ma dhihin qowl saddexaad ma jiro hortaan isku waafaqna marka hore ma aysan dhihin kama fadhiisanaya masalada ee mid walba kanaa xaqiiya unbuu ka yidhi yidhi masalada haa mid saddexaad marka waa maskuutun can waa laga aamusa yidhahde ee layskuma waafaqin inuu baadil yahay lianna almukhtalifiina kuwa iskhilaafay calaa qowlayni laba qowl korkood isku khilaafay lam yusarixuu ma aysan caddaynin bitaxriimi lqowli qowla xaaraamtilmayntiisa qowlkoo ahaalisii sadexeeya fajaasa waxaa bannaanaaday ixdaasuu ixdaasu lqowli haalis qof saddexaad in la soo dirisiiyo kaasaa bannaanaaday mideeda kale waxay idhaahdeen waliannahum mukhtalifiinta waliannahum saxaabada taa rabtaa dhigi kartaa low callaluu hadday ku cillay lahaayeen bicillatin cillo awistadallu ay deliisha lahaayeen bideliilin deliil faliman qof waxaa u sugnaaday bacdahum gadaalkooda ku sugnaaday attacliilu cillayn walistidlaalu deliishi bikayri daalika la deliishado mideeda kale waxay yidhahdeen saxaabada mas'alo hadday xurun siiyaan iskuma khilaafin masaladaasu xurunkaasay leedahay ay yidhaahdeen cillada xurunka keenaydaana waa cilla hebla waxaa laysla ogol yahay culummada ka dambayda inay dhihi karaan mas'aladaas xurunkaas saxaabadu sheegtay waa leedahay cillada ay sheegeenna waa leedahay laakiin cilla heblana waa jirta oo xurunka keenayda halka cillo maaha cilla hebla iyaduna jirta waxaa laysla ogol yahay saxaabadu mas'ale hadday xurun siiyaan daliilna u deliishadeen in la dhihi karo mas'alada xurunkaas saxaabadu siiyeen waa leeyahay daliilka ay sheegeenna waa tusaha waa sax laakiin daliilku kaas keliya maahane waxaa kaloo u daliila kada wa kada wa kada oo adilada loo soo qadina ayaana waa la ogoli cilalkana waa la badin karaa adiladana waa la badin karaa marka waa nuuc oo khilaafid la khilaafay ay yidhaahdeen waa qoladaan dhahayda qowl saddexaada la keeni kara faliman markaasuu yidhi waliannahum saxaabada low callaluu hadday cillay lahaayeen bicillatin cillo awisadallu ay deliisha lahaayeen bideliilin deliil faliman dad waxaa u sugnaaday bacdahum gadaalkooda ku sugnaaday attacliilu cillayn oo xukunka cillo kale lagu cilleeyo walistidlaalu deliishi bikayri daalika kay ayagu sheegeen qayrkiis la deliishadoo lagu cilleeyo miaalu ixdaai qowlin aali qowl saddexaad la soo dirisiinteesa miaalkeedii miaalu ixdaai qowlin aali qowl saddexaad la soo dirisiintiisa miaalkiisii qowlkaasoo mukhaalifin khilaafsan maladii kii weeye miaalku xakaahu uu sheegay ibnuxasmi ibnulxasmi midkuu sheegay weeye qowl saddexaad oo la soo dirisiiyey oo min ana alahar masalada waxay tahay waa masale irfiga ku saabsan waxay jumhuurta jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan dii aabba dhinto carruur ka tegey aabbihiisna ka tegey meeshaas waxaa ku kulmaya ikhwa macaljadd masaladii la dhihi jiray ay saxaabadu dhihi jireen dad waxaa naarta ugu dhiirao qofka yidhahda awoowe iyo walaalo wada jooga anaa udhaxlaya la ii keeno qof naar qofkaas ugu dhiirao aniga la ii keeno masalada qofka yidhahda walaalo iyo awoowe markay wada joogaan dhaxalkeeda anaa aqaana ii keena waa qofkaas yidhahda qofka naarta ugu dhiirao waa masale khatar ah saxaabadu aad iskugu khilaafeen laba qowlaa marka jamaahiiru ahlicilmi ka qabaan qolo waxay leeyihiin aljaddu kal abi yaxjubu lakha haddii aabba joogo walaal wax ma dhaxlay moogta aabba waa xijaabaa walaalka awowuhuna waa aabba qur-aanka binasl quraan ilaahay ku sheegay naska qur-aanka aabbi ah ilaahay ku sheegay awowaha marka waxay dhahen marba awoowa hadduu joogo maydkan awowdiisaa jooga soomahan aabbihiis dhalay walaal waa la xijaaba waa qowl qowlka kalena wuxuu leeyahay maya waa sinsiman yihiin walaal iyo awowe marka waa siman yihin mar hadday siman yihin waa in loo qaybiyo waa in loo qaybiyo saasuu qowlka kalena leeyihi oo awoowe iyo walaalo mar hadday wada joogaan maalka dhaxalka waa loo qaybina sida loo qaybinaa kitaabkeedii ku taale labadaas qowla jamaahiirtu leeyihi ibnulxays wuxuu yidhi qowl saddexaadaa jira qowlkaa saddexaad wuxuu leeyahay marka labadan qowl xaysa u waafaqsanta fiili labadan qowl maxay isku waafaqsan yihin waxay isku waafaqsan yihin marna inaan awowgu qadayn jadka inaan marna la qadayn ay isku waafaqsan yihin oo marna waxaa la yidhi keligiisa aqaadanaha waada la xijaaba walaalihii marna waxaa la yidhi walaaluhu waa la qaybsanaya marka labada qowl maxay iska waafaqsan yihiin jadka inaan la xijaabayn qowl saddexaaduu sheegay ibnulxasmi wuxuu yidhi aqa aa jadka xijaaba qowlkaa saddexaaduu sheegay markaasale war laba qowl ay saxaabadu ka qabeen mid saddexaadaad keentay mid saddexaad aad keentay waa kharqan lilijmaac war ijmaacii waa dilaacday saasaa lagu yidhi laakiin wuxuu yidhi ibnulxasmi saxaabadii adnaan dhab uga warqabinayn saxaabada gobol ka mid a qowlka saddexan qabayu aduu marka taasu sugnaato haddee kharqi maca masaladii laga hadlaayana maba noqoyo isagu ibnu xasmi wuxuu leeyahay saxaabadu qowlka saddexaadna ka sugan yahay saasuu leeyahay isagu miaalu ixdaafi qowlin qowl soo dirisiintiis miaalkiisa qowlkoo aaliin saddexeeya qowlkoo mukhaalifin khilaafsan qowlkoo mukhaalifin khilaafsan maaladii kii weeye miaalku xakaa ibnu xasmi uu sheegay min ana alakha walaalku yaxjubu waa xijaabaa aljadda awowgu xijaabaa lianna saxaabata saxaabada lahum saxaabaday u sugnaadeen qowlaani laba qowl axaduhumaa labada qowl midkood ana aljadda awowgu abun aabba weeye yaxjubu waa xijaabaa alakha walaalka wafaani qowlka labeeya annahumaa jadka iyo aqa yarifaani waa dhaxlaayaan fa kaana wuxuu ahaaday fa kaana ijmaacan fa kaana xukunkii wuxuu ahaaday dheh fa kaana xukunkii wuxuu ahaaday ijmaacan ijmaac calaa anna liljaddi awowga nasiiban nasiib inuu uga sugnaaday fi tarikati tarikada dhexdeeda nasiib inuu ugu sugnaaday ijmac lagu ijmacay masaladii noqotay marka fa kaana alxukmu xukunkii wuxuu ahaaday ijmaacan ijmaac calaa anna liljaddi awowga nasiiban nasiib inuu u sugnaaday fii tarikati tarikada uu ugu sugnaaday tarikada inuu ugu sugnaaday nasiib taasaa lagu ijmaacay falqowlu qowlka dhaha bixajbi alaqi walaalka xijaabidiisa liljaddi uu xijaabaa qowlhun waa qowl qowlkoo aaliun saddexeeya qowlkoo fiihi dhexdiisa kharqun dilaacin ay ku sugan tahay lilijmaaci ijmaacii la dilaaciyo ijmaacii assaabiqi hormaray wa huwa ijmaaca hormaray wuxuu ahaa daruuratu tawriisi iljaddi jadka in la dhaxal siiya lagama maarmaannimadeeda maca alikhwati walaalaha la jirkooda horta asaga waa in wax dhaxlo qowl saasu ah ijmaac marka ijmaacaasu hadda wuxuu noqon lahaa haddaan qowlka saddexaad saxaabada laga sheegin laakiin haddii qowlka saddexaad saxaabada ka sugnaado masaladu hadday saddex qowlay saxaabada ka leeyihin marka qowlkii la rabaan la rajiixi karaa marka daliil loo helo saas w wuxuu yidhi shiikhu marka hadduu kala rajaxaa walaawalu mid ka horeeya oo haddii laba qowl horreeyeen oo saxaabadu masalada laba qowl ka leeyihiin inaan mid saddexaad la keeni karin walawalu qowlka horeeya huwa saxiixu isagaa saxiixii ah fa ina alummata ummaddu laa tajtamicu kuma kulanto calaa dalaalatin baadi haddii la yidhaha qowl labada qowl waa la khilaafaa qowl saddexaadaa xaqiiya waxaa macnuhu noqonaa labadaasu qaladay ahayd wakhtigaasna masaladaas qaladaa layskaga waafaqay saasuu noqonaa ummadduna dalaal iskuma waafaqdo kuma kulanto walaa yumkinu suurtagal maaha an yaquula inay yidhaahdaan culammaa'u lummati ummadda culimmadeedu qowlayni laba qowl labada qowloo kilaahumaa labadaba khada'un gaf uu yahay wa sawaabu saxdiina qowlu qowl ay tahay qowlkoo aaliun saddexeeya qowlkoo lam yaquuluhu aysan baqihin ma dhici karto taas culimmadii ummadoo dhan ay laba qowl isku waafaqdo labaduba qalad ah saxdiina qowl saddexaadiyoo wax ku hadlay aan ummadda lagu arag oo wakhtigaas xaqaasu maqanya maba jirtaba amaa ixdaafu qowlin masale kalu ka hadla mas'ale kaloo ayada la ogol yahay haddii shuruuddeeda la helo amaa ixdaafu qowlin qowl la soo dirisiintiis qowlkaasoo bitafsiili kala saarid ku dheehnaaday qowlkaasoo laa yarfacu aan kor yeelayn maa xukunkii ittafaqa ay isku waafaqeen calayhi xukunka korkiisa alqowlaani labada qowl qowl tafsiila haddii la soo dirisiiyo oo aan suulayn oo kor yeelayn xukunkii ay isku waafaqeen labada qowl falaysa haadaa nuucaasu min qabiili mas'alatina masaladeena qoladeeda maba amr masalada haddaan ka niqaashayno ku qola maaha waa masalo kale iyadu waa mas'alo kale maxaa yeele lianna tafsiila tafsiilka laa yucaddu laguma tiriyo qowlan qowlkoo jadiidan cusub hal maad ayada waa la ogolya mas'alo haddii saxaabadu laba qowl ka yidhaahdaan laba qowl hadday ka yidhaahdaan culummo ka dambayda taabiciyaalkoo kalea qowl saddexaad ma keenayan laakiin tafsiilay keenayan tafsiilka waxaa loola jeedaa tusaale culimmada gabalaa waxay mar ay isku khilaafeen wakhti wakhtiyada ka mid ah neefka la gowraco bisinkana kas looga tegey muslimaana gowracay qof muslima ha gowracay camdan uu uga tegay bisinkii iyo ugaarka ugaarka uu soo diray qof xalaal ah ma cuni karaa qof oo muxrim ah waa laba masale ma ujeedaa waa laba masale neef bisinka aan lagu gowracin camdana looga tega lama halmaamo qof muslima ha gowracay camdan uga teg xalaal ma yahoma la cuni kara mase lama cuni karo mas'alada kale qof xalaal ahoon xaaji ahayn hadduu ugaar soo dilo uusanna u dilin xaajiga xaajiga dartiis uma dilin asagaa naftiisa u dishay qofkii muxrimkaha ee xajku u xirnaa ama cumradu ma cuni karaa ugaarkaas mise ma cuni karo culimmada gobol waxay ka mareen qowl ah labaduba waa xaaraan haa neef bisinkii kas looga tegay xaaraan wey in la cunaa waana sida sawaabka ah khilaafan lishaaficiya waa qowlka sawaabka ah kas uu uga tegay soo maahan walaa ta'kulu mima lam yudkar ismullahi calayh waa aayad qur-aan cad qowlka kale neefka oo ah ugaar oo qof oo xalaalihu soo dilay uu naftiisana u dishayne qofkii muxrimkaah asagana ma cuni karo waa xaaraamay mareen labadaas qowlay mareen qowlkaasa qola mareen labaduba waa xaaraam neef bisinka kas looga tegay waa xaaraam ugaarka qofka xalaasha uu soo dilayna xaaji waa ka xaaraam qolaa mareen qoladii kalena waxay mareen labaduba waa xalaal neef bisinka laga tegay kas looga tegay xalaal wey kas iyo camdanna waa isku mid qaadiya loo keenay nin qaadiya nin loo keenay waa dhawadaba eh qaadiya nin loo keenay markaasaa la yidhi ninkaan ninuu iga dilay ninaa dacweynaa faham xumada ummadda meesha ay gaartay waa qaadi dhan oo meel fadhiya ninkaanu ninuu iga dilay yidhi markaasuu yidhi waryaa ma dishay ninkaan markaasuu horta iga waso ninku asaa ay weeraraayey markaasuu yidhi waxba kaa warsamaayo ma dishay markasu war hadd arrintu say u dhacdana ay weydiinsu yidhi waxba ku weydiima ee ma dish markasuu yidhi de ma dilin haday saas tahay markaasuu yidhi waa kaa inkir ee markhaati miyaad u haysataa waa kaa inkirsan yahe war miyaad markhaati u haysataa markaasuu yidhi haa kan iyo kanaa ii markhaati markaasu waxaad markhaati ka tihi mid ka mida waxaad markhaati ka tahi su waxaan markhaati ka ah inuu dilay markaasuu yidhi goormuu dilay su yidhi barqadiiu dilay markaasuu yidhi waa yahaye muxuu u dilay kas camdiyuu dilay masaqadda markaasuu yidhi camdan u dilay agga ta markasu yidhi kaal aduguna maxaad markhaati ka tahay suu yidhi inuu dilay barqadiina dilay markaasuu yidhi macamdii u dilay masaqadda markasuu yidhi kas u dilay markaasuu yidhi xagga ka baxa markasuu yidhi wax markhaati ma haysato waa iskhilaafeen labadii markhaati midna camdan uu yidhi midna wuxuu yidhi kas marka markhaati lama hayo ninkaa ninka inuu dilay hadde waa waaqic hadda dhacday maalin wey yaa kas iyo camdi laa ilaaha illaa anta ya qaadi wey meeluu fadhiyo marka camdan waa kas waa isku mid waa soomaaliya carabi waa soomaliya qof walbaa fahma caamada waa fahmi iska da ardee marka dulmiga meelaha uu gaaray iyo jahliga marka camdan uu bisinkii looga tegay waa xaaraan qof xalaalaha soo degay xaajigii waa ka xaaraan culummada gobolaa mareen gobolkii kale waxay mareen labaduba waa xalaal neefkii camdan bisinka looga tegay waa xalaal waa sida shaaficiyadu qabtee waa xalaal wey soo uma jeedin ugaarkii qofkaanu soo dishay xalaashaa oon xaajiga dartiis loo dilin xaajiguna uusan ka qayb qaadan dilkana xaajiga u xalaal labada waa xalaal labadaas qowl ah culumma ku tageen ku kala tageen masalo culummo kalea qowl saddexaad waa soo degsii kara oo tafsiil maxay leeyihiin waxay leeyihiin neefka camdan loo dilay waxaa rabaa neefka camdan looga tegay bisinka ee la gowracay kaasu horta isagu waa xaaraan ugaarka qofka xalaashaahu dilay ee uusan xaajiga dartiis u dilinna waa xalaal fiiri labadii masal waa kala qaada waa qowl tafsiila saasaa la yidhaha qoladaana qowlu ku waafaqay qoladaana qowlu ku waafaqay taasoo kale ma waa bannaanta taasoo kale waa bannaanta taasoo kale waa bannaanta maxaa yeelay ijmaacay kama baxsana labada qowba wakhtigii hore waa jireen qof dhahaaya neefkan amba looga looga tegay bisinka waa xaaraan awalka waa jira qof dhahaya ugaarkan qofka xalaasha uu soo dilay xaajiga waa u xalaalna waa jira qowlkaas labada qowba waa taagnaa jireen marka xaqaas ma luusanayn marka tafsiilkaas waa bannaan yahay laakiin shardi culimmadu waxay yidhahdeen waa shardiyaa jira marka la leeyahay tafsiilaa la soo dirsii karaa shardi waxa ah culimmada hore inaysan isku waafaqin labada mas'alo inay isku cillo yihiin hadday marka hore isku waafaqan yidhahn labadan mas'alo xukunkoodu waa saas ah qola tiri cilladuna waa saas qolada kale waxay yidhahdeen mas'alada cilladu waa runtiina waa saas laakiin xukunku waa saas cillada way isku waafaqsanaayeen in la soo dirisiyo tafsiil waa kharqan liijmaac marka la leeyahay tafsiilaa la keeni karaa waa markaan cillada laisku waafaqsanayn ee labada qole hadday isku waafaqaan labada masale inay isku cillo yihiin oon labadoodu laba dhinac kala mari karin hadday taas ku ijmaacaan ee markay ku ijmaacaan xukunka isku khilaafaan hadda waxa weyaan xukunka lama kala duwi karo ijmaac iyaa la kharqiye noqeen shardigaas ayay leedahay marka tafsiilkaas tafsiilkaas shardigaas ayuu leeyahay waay am marka taasna sidaas ayaan kaga gudubnay weeye lianna tafsiila laa yucaddu qowlan jadiida wa daahiru kalaami lmusannifi halkan hadalkan wuxuu ku tacqiibinaa mas'aladu saxaabada kaliya maaha ee waxay tahay casri kasta mujtahidiinta joogtaa mas'alo hadday laba qowl ka yidhaahdaan casriga ka dambeeya qowl saddexaad ma keeni kara mise ma keeni karo khilaafkii oo kalea taagan khilaafkii oo kalea taagan ee saxaabada gaarkuma aha intaas rabaa inu kuu sheego wa daahiru kalaami lmusanifi musanifka hadalkiisa sida ka muuqata sida ka muuqata takhsiisun u gudub isagaa qadarkiihe wa daahiru kalaami lmusanifi musanifka hadalkiisa sida ka muuqata takhsiisu lmas'alati waa mas'alada la gaaryeelideeda bisaxaabati lagu gaar yeelo tabacan liajli tabacin waa mafcuulu min ajlihi tabacan liajli tabacin tabacan liajli tabacin raaci darteedna loogu gaar yeelo libni qudaama u raacaa iyo waqayri kayrkiisa masalada waxaad moodaa saxaabada inay gaar ku tahay markay saxaabadu masalada laba qowl ka yidhaahdaan qowl saddexaad lama la keeni karaa mase lama keeni karo inay masaladu suuraddeedu saas kaliya tahay saasaad moodaa wuxuuna saas u yeelay ibnu qudaama rawdatu naadirka ayuu sidaas ku leeyahay iyo a'imo kalo qayrkiisa wasawaabu sida saxdaa annaha masaladu caamatun waa caam saxaabada kaliya maaha taabiciyaalku masalada laba qowl hadday ka leeyihiin qowl saddexaad lama keeni karo atbaacu taabiciin hadday masalada laba qowl ka leeyihiin qolada ka dambayda qowl kale ma keeni karto saas ku wa saas ku wa mas'ale horay looga hadlay ee mujtahidiintu ka hadleen intii qowl ay ka yidhaahdeen qowl kuma soo dari karo ee ayagaasaa la kala rajaxa aqwaasha kuwaasaa la kala rajaxa wasawaab sida saxdaa annaha mas'aladu caamatun waa caam kamaa dakara daalika arrinkaas siday u sheegeen alusuuliyuun walacalla wuxuu mudan yahay man qofka khasahu qowlkan man qofka khasahu xukunkan ku gaar yeelay bisaxaabati saxaabada qasada inuu u qastay anna hayrahum saxaabada qayrkoodna waa min daabi lwlaa ayagaaba ka sii haboon inaan qowl kale la keeni karin saas inuu ula jeedaa dhici karta matni wa idaa qaala bacdu lmujtahidiin mujtahidiinta gobolkooda hadduu yidhaahdo qowlan qowl wantashara qowlkaasna uu ku faafo filbaaqiina mujtahidiinta inta kaleo soo hartay wa sakatuu ay ka aamusaan fa ruwiya waxaa laga wariyey canhu imaamu axmed ijmaacun huwa kaasu ijmaacun waa ijmaac fi takaaliifi takliifyaalku ijmaac ku yahay wa bihi qowlkaas qaala waxay yidhaahdeen bacdu shaaficiya shaaficiya gobolkood wa qiila waxaa layidhi huwa qowlkaasi xujatun xujo weeye laa ijmaacun ijmaac ma ahan wa qiila waxaa layidhi laa ijmaacun ijmaac maahan walaa xujatun xujo maahan wa idaa qaala hadday yidhaahdaan bacdu lmujtahidiina mujtahidiinta gobolkood qowlan qowl hadduu yidhaahdo wantashara uuna faafo huwa qowlkii filbaaqiina mujtahidiinta inta kaloo soo hartay uu ku dhex faafo wa sakatuu ay ka aamusaanaysan ka hadlin faruwiya fada qaado faruwiya waxaa laga wariyey canhu can axmeda axmed waxaa laga wariyey huwa qowlka faafay ijmaacun waa ijmaac fi takaaliifi takliifyaalka dhexdooduu ijmaac ku yahay wa bihi qowlkaas qaala waxay yidhaahdeen bacdu shaaficiya wa qiila waxaa layidhi huwa qowlkaasi xujatun waa xuja laa ijmaacun ijmaac ma ahan wa qiila waxaa layidhi laa huwa qowlkaasu ijmaacun ma ahan walaa xujatun xujana ma ahan mas'aladan ijmaaca sukuutiga waa ijmaaca midna waa sariix midna waa sukuuti waa kii sukuutiga ahaa ijmaac sukuutiya ijmaac sukuutiya sida shiikhuu kuu sheegay waxay tahay mujtahidiinta gabal ee mas'alada qowlka dhahayaan masaladaasu waa saas ama ficilhaanay u samaynayaan mujtahidiinta intii kaloo soo hartay wax hadala lagama hayo wax hadala lagama hayo oo ayaga ama waafaqa ama khilaafa inkaar iyo muwaafaqa midna lagama hayo masaladaas saddex qowluu soo naqliyey imaam axmed waxaa laga wariyey ijmaacaasoo kale sukuutiya la yidhaahdaa waana ijmaac shaafiyadan gabalha ku waafaqeen qiil kale wuxuu leeyaha maya xujo weeye oo haddee xaqaas xaqi taagna isagaas waa qowlkaasaa taagnaa hadduu baatil ahaanaana waa la inkiri lahaa laakiin ijmaac lama dhigi karo hadda ijmaac istilaaxiisiiy aan ku dhaboobay tacriifka aan ijmaac ku soo sheegnay itifaaqu ahaa itifaaqu culamaa alcasri culummada waqti jooga inay iswaafaqaan iswaafaqidna lama hayo marka ijmaacii kuma dhaboobi kara meeshaan oo ma ku rugoobayo laakiin waa xujo maxaa yeelay qowlkaasaa taagnaa dadkuna ku dhaqmaayeen wax inkiraaya lama arko ummadduna qalad iskuma waafaqo qowl saddexaad wuxuu leeyahay ijmacna maan xujona ma saddexdaasuu ka sheegay sharax waidaa qaala hadday yidhaahdaan bacdu mujtahidiina mujtahidiinta gobolkood qowlan qowl wantashara qowlkiina uu ku faafo filbaaqiina inta hartay wa sakatuu ayna ka aamusaan oo aysan khilaafin fa ruwiya waxaa laga wariyey canhu can axmeda imaam axmed waxaa laga wariyey ijmaacun huwa qowlka faafay ijmaacun waa ijmaac fi takaaliifiyu ku yahay ijmac maxaa looga jeedaa fi takaaliifi masaa'ilka laysku khilaafaa aa labaa mas'alo dadka ugu kallifay iyo mas'alaaan dadka xugumba uga tacalluqinba tusaale haddii la yidhaahdo mas'alada haddii mas'alada tusaale la yidhaahdo qofkii maalin ramadaan asagoo sooman qorraxda inay dhacday u maleeya kadib cunto cuna markuu cuntadii cunay qorraxdii arkay waa inuu soo qalleeyaa haddii la yidhaahdo culimmada gobol yidhahdaan soo qallaynaa waa labada qowle waa masale takliifiya oo adiga kursaano xil kaa saarayn oo lagaa raba si adugu dhaqmileh laakiin haddii la yidhaahdo saxaabiga la ydhaha cammaar ibnu yaasir aa ka fadli badan xudayfata ibnu yamaan qowl kalena uu yidhaha maya xudayfa fadli badan takliif kaama saarna maxaa yeelay ilaahayba kuguma addoonsan aakirada wax lagaa weydiinma marka qowlka hadduu ku tacalluqo ijmaaca sukuutiga masaa'isha oo takaaliifta ah waa ijmaac ama hadduu wax kale ku tacalluqo ijmaac xujo ma aha xujo ma aha saas weeye saas weye fi takaaliif taqadama waxaa soo hormaray an alijmaaca ijmaacii imaa sariixun mid cad inuu yahay wa imaa sukuutiyun mid aamus loo nisbeeya inuu yahay fa sariixun midka cad an yubdiya waa inuu muujiyo kullu waaxidin mid kasta waaxidkoo min almujtahidiina ka mida raa'yaahu aragtidiisa waa inuu muujiyo filmas'alati masalada ugu aragtiya wa ama sukuutiya ijmaaca sukuutiga fa huwa ijmaaca sukuutiga an yaquula waa inay yidhahdaan bacdu lmujtahidiina mujtahidiinta gabalkood qowlan qowl wayaskuta albaaquuna inta kalena ay aamusaan maca ijtihaari daalika alqowli qowlkaas caanbixidiisu ayadoo jirto ayadoo qowlkii caanbaxay oo dadka ku dhex faafay maca ijtihaari daalika alqowli qowlka caanbixidiisu ayadoo jirto fiihim filbaaqiina uu ku caanbaxay dhexdooda iyo wa qudratihim wa maca qudratihim awoodidoodu ayadoo jirto calaa idhaari lmuwaafaqati waafiqid muujinteed ay awoodaan aw ilinkaari ama inkirid muujinteed ay awoodaan waa shardi kalete fiiri waxaa shardi ah qowlku horta inuu faafay hadduusan faafinoo hal caalim uu meel ka yidhi gobol ah caalim soomaaliya joogaa ku hadlay kuwii joogay sacuudi iyo kuwii masar joogay iyo kuwii suudaan joogay iyo kuwii yaman joogay iyo kuwii hindiya joogay maba ogaba caalimkan hooyadiisba inay dhashay iska daa masaladii hadhow la xujaysa maa la dhihimaa waa ijmaac waa kaan halkan ka yidhi shiikaanu masaajidka cawska ka yidhiye maxay u inkiri waayeen culimmada joogta hindiya hooyadiis inay shaxata maoga iska daa masaladaas sheegay kaasoo kale lama xujaysto kaasoo kale lama xujaysto lama xujaysto waa shardi inuu caanbaxay qowlku koo waxa waxaa kaloo shardi ah inay awoodaan culummadu inay hadlaan koox ahay meesha haysata qofka waxa weye muftiyaa u jooga muftigu masalada markuu sheego qofka khilaaf intaasa laga duulan madaxiisa u maqan marka markaasuu masaajidka inta ka istaagan yidhi xukunkaas waa saaf intaas xukunkooda waa saaf intaasna waa saaf markaas culummadu iska aamusan lacada waa taagan hadhow marka caamadu hadday tiraa ijmaac waay masaladan waa taasaa waa la sheega maa la khilaaf ayaa khilaafi kara cadow waa taagani ilaahaana u baneeyey qofka dii madaxiisa u go'aayo inuu aamusi karo waabuu khiyaar u leeyahy mar haddii masalada lagugu dilaayo inaad naftaada ilaahay ka gadato waa shahaade oo aad tiraa war xaqu waa sax waa shahaade midda ugu weyn ha lagu dilo iyo inaad iska aamuso labadaba xaqaa ku leedahay labadaba xaqaa ku leedahay adaa kala dooran kara soo ma jeedin marka haddii mar masaladii qofkii sheegay u tegaayo hadhow marka mid sheego ee inta kale aamusaan oo intii kale awood u lahayn lama xujayso taas waa culummada dhan isla ogin in la xujaysan karin maxaa la awood uma leh inay ku waafaqaan iyo inay inkiraan mid qofkii waafaqaya hadli kara qof inkiraya meeshan ma hadli karo qofkii waafaqaya waa culummo fiican kaan waafaqayn mana giisaan kale haddii kale iska aamuso taas lagama hadli taas mayaa laga hadli kara waqad ikhtalafa way isku khilaafeen fii dalika hal yakun ijmaaca waqad ikhtalafa culimmadu waxay isku khilaafeen fii dalika qowlkaas caanbaxay qowlkaas caanbaxay way isku khilaafeen hal yakuunu ijmaacan ijmaac ma noqona calaa aqwaalina iskugu khilaafeen aqwaashoo kafiiratin fara badan saddexuu sheegay shiiku marka falawow qowlka ugu horeeya annahu qowlka caanbaxay ijmaacun waa ijmaac ey xujatu waa xujo fil axkaami axkaamtiiu xujo ku yahay axkaamta almutacalliqati ku tacalluqda bitakliifi waidaa lam yakun ilxukmu xukunku hadduusan laakiin ahayn takliifiyan mid takliifa loo dhismeeyo addoommada saaran lam yakun noqoma ijmaacan walaa xujata noqoma lianna alijmaaca ijmaacu amrun waa amar amarkoo diiniyun diin loo nisbeeyey wamaa shay laysa aan ahayn takliifiyan mid takliif loo nisbeeyey laysa diinan diin ma ahan bal dunyawiyan waa mid adduunya loo nisbeeyey wa haadaa kanu riwaayatun waa riwaayad riwaayadda marwiyatu laga wariyay can ilimaam axmeda imaam axmed wabihi qowlkaas qaala waxay yidhahdeen bacdulmaalikiya waxaana sidaas loo leeyahay tanziilan dejin lisukuuti aamuska waxa la dejinaa mansilata ridaa raalli ahaansho booskeed iyo walmuwaafaqati waafaqid oo waxaa la leeyahay alsukuutu min calaamaati rida aamusku waa calaamad raalli ahaansho waxaana u daliila calaamad raalli ahaansho inuu yahay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa tunkaxu lbikru xataa tusta'dana gabadha bikradaa lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo wa idnuhaa sukuutuhaa idankeeduna marka la weydiiyo inay iska aamusto wey dii la weydiiyo shib tiraa waa raalli shibu waa raalli waa soomaaliga xataa waa saas ugu jirta shibu waa raalli marka aamusku waa min calaamaati rida culummadaas halkaasay mareen halkaasay mareen halkaasay mareen waxay yidhahdeen sukuudku waa calaamad tusaaya inuu raadi qofkaanu yahay wa qowlu musanifu yidhi fi takaaliifi haada kanu qaydun qayd wuxuu yahay filijmaaci sukuutiyi ijmaaca sukuutiga qayduu yahay walaysa qaydan qaydu ma ahan lihaada alqowl qowlkan waa la dhihi karaa laakiin ijmaac sukuutiya noqon ma hadduusan takaaliif ku tacalluqin kamaa yadaru sida daahirkaa falijmaacu sukuutiyu ijmaaca sukuutiga laabudda waa laga maarmaan an yakuuna inuu ku sugnaado fii masaa'ili takliif takliifka masaa'ishiisa maxaa yeelay waxa la xujaysaa waxay tahay culummadaanu kama aamuseen qowlku hadduu baadili ilaa waa diin la raba in lagu dhaqmeen kama aamuseen mar hadduusan takliif ahayn waxay ka aamusi karaan ilaa xidbo kama saarneen waajib ku dayacmin maa meeshe waajib ku dayacmin maa meeshe marka waa noocaas laabudda an yakuuna fii masaa'ili takliif fa qowlulqaa'ili qofka dhaha hadalkiisa fa qowlulqaa'ili qofka hadla hadalkiisa oo yidhahdaa cammaarun cammaar a afdalu ka fadli badan min xudayfa laa yadullu tusi maa asukuutu sukuut fiihi qowlkaas lagu aamuso calaa shayin waxba tusi maa id laa takliifa wax takliifa cala naasi dadka korkooda ma ahanin fii qowlkaas oo inay yidhahdaan cammaara fadli badan iyo xudayfa fadli badan dadkaba ilaahay ma saareen dadkaba ilaahay ma saareen qowluu yidhi waqiila xujatun waqiila waxaa la yidhi huwa qowlkaas oo caanbaxay xujatun waa xujo laa ijmaacun ijmaac ma ahan haadaakan alqowl waa qowlka afan oo labeeyey wa huwa qowlkan annahu qowlka oo caanbaxay xujatun waa xujo danniyatun oo mala loo nisbeeyey walaysa biijmaacin ijmaac ma ahan ijmaacaasoo tamtanicu ay reebtoon tahay mukhaalafatu in la khilaafo wa xujatun culummada qowlkaas yidhahdeen xujadooda anna xaqiiqata alijmaaci ijmaaca xaqiiqadiisu alitifaaqu waa in layswaafaqo itifaaqaasu min aljamiici dadka dhammaan xaggooda ka ahaaday wahaadaa qaydkaas oo itifaaqa lam yataxaqaq kuma xaqiiqoobin kuma xaqiiqoobin fil ijmaaci ijmaacii dhexdiisa kuma xaqiiqoobinoo lagama helin ijmaacii assukuutiyi aamuska loo nisbeeyey lianna sukuuta aamuska laysa sariixan kuma cadda fi dalaalati inuu tuso cala almuwaafaqati waafaqid kan hadlay inuu waafaqsan yahay kuma cadda aamuska ee waa loo malaynaa inuu waafaqsan yahay kuma cadda inuu waafaqsan yahay kuma cadda falaa yuctabaru ijmaaca sukuutiga loo arki ma ijmaaca waxaan laakiin lirujxaani dalaalatihi fiiri laakiin lirujxaani dalaalatihi ijmaacaas tusida uu tusaa raajixnimadeeda cala almuwaafaqati midka aamusay waafaqsanaantiisa uctubira waxaa loo arkay xujatan danniyatan xujo danniyaha loo qaadana maxaa yeelay qof caalimu hadduu masale ka hadlo kii kalena ayadoo sabab ka mancayda aan la arag u aamuso waxaa qaalib ah in loo maleeyo inuu waafaqsan yahay saas darteeda maadaama danni haaliba ay tahay danni qaaliba waa lagu dhaqmaa laakiin xuja qadciya maaha ijmacun xuja qadciya waa marka waa xuja la leeyahay ijmac maaha qowlu yidhi waqiila waxaa lidhi huwa waqiila waxaa lidhi laa ijmaacu laa huwa qowlka aan baxay ijmaacun ma ahan walaa xujatun ma ahan haadaa kanu alqowlu waa qowlkii qowlkii ahaalitu sadexeeyey wa huwa qowlkaanu qowlu shaaficiyi waa imaamu shaafici qowlkiisii filjadiidi jadiidkan ugu qowl ah iyo wa qowlulmaalikiyati waa maalikiyada qowlkoodii wa bacdulxanafiyati wa bacdi alxanafiyati wa qowlu bacdi alxanafiya waa xanafiye gobolkood qowlkooda waalxanaabilati wa qowlu bacdi alxanaabila xanaabilo bacdigood qowlkooda weeye liannahu shaamiye imaam shaafici ayaa yidhi hadalkan liannahu shaamiye laa yuusabu looma nisbeeyo lisaakitin qof aamusan qowlun qof aamusan saasuu yidhi lama yidhaahdo ijmacna culummada dhammaasaa tiri wey marka bacdiyaa yidhi gabalkan aamusay qowlkan looma nisbay karo laa yunsabu lisaakitin qowlun uu yidhi imaam shaafici qof aamusan hadal looma nisbeeyo qof aamusan lama yidhahdo saasuu yidhi wuxuusi yidhi maba dhihine looma nisbeeyo uma imaam shaamiye laa yujsamu lama goy karo bianna hada saakita qofkan aamusan balaqahu inuu gaaray qofka daalika alqowl saad waa waafaqay u leedahay xataa lama jasmi karo inuu gaaray oo masaladaba og yahay lama jasmi karo waa la malayna maaha lama jasmi karo waa koow waas cilo keenayda inaan ijmac la dhihin waas midda koobaad talabaad oo yakuunu wuxuu ahaanaa huwa saakidka balaqahu inuu gaaray oo waqaama uu ku qumay maanicun wax diidaa min alictiraadi ictiraad iyo bush waxaa dhici karta waa soo gaaray caalimhibe masalada saas inuu ka yidhi laakiin sababuusan la hadli karina jirta sababuusan la hadli karinaa jiri ow imaa waa tana sababtii sababahuusan la hadli karin imaa lihaybati alqaa'ili qofka hadalka inuu ka hibaysana oo ka cabsana waa qof aan cadli ahayn oo jaa'iroo xoog leh oo mas'alada qofka ku khilaafa ka taklusaayo kaasuu ka cabsana waa koow ow liannahu caalimka aamusay laa yaraa ma aaminsano ma caqiidaysnaa alinkaara in la inkiro fii masaa'il ijtihaad waxaa jirta mas'ale la yidhaahdo alinkaar fii masaa'il ijtihaad masaa'ilka aan mansuuska ahaynoo naska lahayn masaa'ilka aan mansuuska ahaynoo naska lahayn ee ijtihaadka ku dhisan haddii imaam qowl ka yidhaahdo ma la inkiri karaa mase lama inkiri karo waa masale khilaafi ah marka waxaaba dhacda caalimka aamusay masaladu maadaama ijtihaad bay tahaysan nas lahayn inuu asaga madhabkiisu yahay waa masale ijtihaadiya layskuma inkiro duu sidaan u arko kuma inkiri karti adugu inuu madhabkiisu saas u aamusaa dhacda lakin uusan ku waafaqsanayn o ow likownihi ahanshadiisa oo yakhaafa mid baqa u yahay calaa nafsi nafsadiisa ama naftiisa u baqa hadduu hadlaba marka tii hore ima lihaybati alqaa'il marka aan macno kale ah ma aha naftiisa u baqa lihaybati alqaa'il qofka masalada yiridu ka hibaysaa macnaha waa qof agtiisa ku weyn waa qadarina wey marka in caalimuhu maalan shiiqiisiiyo aa masalada sidaas yidhi isaga kuma qancin masaladiina hadda aayad iyo xadiid cad maaha aayad xadiis ta yihiin shiikh loogama hibaysaya qof kale midna laakiin mas'aladii wuxuu isleeyahay malax saas maaha markaasu waxa xoogaa ixtiraamkiisa u aamuso shib cabdullah ibn cabaas waa dhici jirta cumar masalada saas ka hadla inuu ka aamuso oo cumar markuu dhintay uu ku hadla masaladii waa masalaan mansuuso ahayn masaladu ee midda nas kale waa miduu dhihi jiray waxaan u malayna inay ummaddaanu halaagsamaan nabiga yidhi alkaas idiga daynaan abubakar cumar ayii mar hadday nas leedahay ma bannaano qofka ibadiis in looga aamuso laakiin masaladu haddaysan nas lahayn qof muqhtaramaa ka hadlay inaad ka aamusto waa macquul wa marka lihaybat alqaa'il waa ixtiraamid ow yaqaaf calaa nafsihina hadda waa cadow oo jaa'irahoo meesha haysta oo masaa'ilka aan ogolayn in si cilmiga looga hadlo ee sida rabitaankiisa hawadiisa qofkan uga hadlin uu tagayo ow amase waxaa dhici karta inuu u aamusay ow amase annahu saakitkan ankara waaba inkiray walam yabluqnaa nama soo gaarin inkaaru qofkan aan leenahay waa ka aamusay waaba inkiray ee annagaan maqlin ilaa maalin kasta inuu la soo taagnaayo waajib kuma ahane maruu masaladii markii loo sheegu yidhi maya masalada caalim hebel saas ka yidhi xafidahullah allah xifdiye saas maaha sawaabkii waa sax maalinuu meel ka yidhi khalaas wuxuu sidaa leedahay gudati faradkaadii kadib ma faafin qowlki markaasaad awguna waxaa leeda waa waafaqsany taasaa dhici karta inuu inkraysanna soo gaarin ilaa kayri daalika ilaa laga gaaro intaas kayrkeed oo min alixtimaalaati ixtimaalaadkaa ixtimaalaadka alwaaridati soo aroori karta fii mili hadi lxaali xaaladdan oo kale ixtimaalaad badanoo kale maalintan kaliya waxaa dhici kartaa layidhi inuu isleeyahay caalim kale kaa kaafiyo masalada inkiray waxaa dhici karta ixtimaalaadka ka mida waxaa dhici karta inuu isleeyahay inuu baxi ku jiro masaladan hadda u cadday inuu isleeyahay horta baxi masalada bal si dhaba u bax sidaanu caalimtaanu ka yidhi masaladuna weli uma caddaba kaasoo kale waa waafaqay lama dhihi karo ixtimaalaadka ilaa toddobay gaarsiiyeen culummadu ilaa toddoba ayay gaarsiiyeen oo hadda meeqaan sheegnay lihaybati alqaa'ilan aa sheegnay waxaway laa yara alinkaara fii masal ijtihaadna waa uu sheegay shiiku likowni yaqaafi calaa nafsina waa sheegay ow ankara walam yabluqnaana waa sheegay afaru sheegay soo maaha maxaan ku darnay innaguna labo baxfigiiyuba ku jira masaladiisa weli go-aan ka gaarin baxfigiyuu ku jira nabaru lamaa gayi nabaru lamaaga wuu sl inta bislaydii masalada si waafiya mar uga hadal markaasaa mawdkii ku soo kadiyey soo ma jeedin tan kalena waxay tahay masaladii aanba asaga u baxsanayn maya waxay masalada kale taas waa isku mide masalada aan baxsanayn baxdi ku jira masala kale wuxuu waa lagaa kaafiye caalim kale mujtahida kaa kaafiye midka saddexaadna waa jiray oo ghazaali uu sheegi jiray asna marka asbaabo uu la aamusi karoo toddoba la gaarsiiyayaa jira waqad jacala almusanifu musanifku wuxuu ka dhigay almasalata masalada caamatan mid caam ku ah fii mujtahidi alacsaari casriyaalka mujtahidiintooda mid caam ku ah oo casri kasta ay tahay wa bacdu lusuliin usuliinta gebalkoodna wuxuu ka dhigay yaqusu mid gaar ku ah wa bacdu lusuliin usuliinta gebalkood yaqusu waa gaar yeela huwa bacdigaasu daalika xukunkaas bisaxaabati saxaabada radia allahu canhum duuna man dad ka sotay bacdam ayaa ka dambeeya masaladan waa waqtigii saxaabada hadday dhacdo lianna mansibahu maxaa yeelay derajada saxaabada mansibka asharifa sharafta badan laa yaqtadii keeni maa asukuuta aamus fii mowdici alkhilaafi meel uu khilaafsan yahay uu ku aamuso misle uu khilaafsan yaho si kale xaqi u arko inuu ka aamuso keeni ma culimmada gabal ay yidhahdeen waa taas wey marka la leeyahay masale haddii caalim ka hadlo kuwa kalena ka aamusan ijmaac sukuutiya wey waa tii saxaabada sababtoo saxaabadu masale ay qalad u arkaan ka aamusimay laakiin dadka kale waa dhacda inay ka aamusaan marka laakiin dadka ka dambeeya sukuudkooda lama xujaysan karo wallah aclam sal allah calaa nabiyina maxamed